agaasimaha guud ee isbitaalka dimartino ayaa warbixin koobanna ka bixiyey heerka uu marayo cudurka gowracatada oo si ba-an ugu faafayo qeybo badan oo ka mid ah dalka wuxuuna sheegay in cudurkani uu si xooli ah u faafayo uguna faafayo bulshada isagoona tilmaamay in dadka badan in dad badan oo cudurkani qaba la keenay isbitaalka lakana yimaadeen ilaa iyo afartan degmo oo kala duwana agaasimaha ayaana xusay in tirada dadka cudurkani laga helay ay kor usii kacayso maalin maalinta ka dambeysa taasi oo muujinaysa heerka halista ah ee cudurkani uu gaaray wuxuuna ugu baaqay hay-adaha caafimaadka maamulka degmooyinka iyo bulshada hayadka haba in si deg deg ah loo qaataba tallaalooyinka loogu xakameynayo faafitaanka cudurkana
xanuunka gowracatada oo ah xanuunada loogaga hortago tallaalka ka mid ah xanuunada lagu ciribtiro tallaalka dunida inteeda badanna waa hore ugu dambeeyey waxa uu ku dhacaa caruurta aanan helin tallaal caruurta aanan habah yaraatee helin zero dos tallaal ayuu ku dhacaa waa xanuun safmar ah degdeg u faafa saameeya ilmaha dhuuntooda halis geliya neef mareenka sababa dhimasho degdeg ah xanuunkan oo waxa uu keliya ee loogaga hortago loogagana siraad karo loogana badbaado dhimasho iyo bokoosho uu yahay tallaalka wuxuu asiibaa caruurta aanan jaanis u helinayn tallaalan gowracatadu waxa ay ka mid tahay xanuunada ay aada inoogugu yareyd in si safmar ah cudur dilaacu ugu imaado sanadkii hore juulaay labada kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii ugu horreysay oo isbitaalkeennu uu qaabilo xaaladaha xanuunka gowractada ee lagu xaqiijiyey shaybaarka ee ay inoo imaadaan bukaano qabo waxa aan noqonnay isbitaalka qaran ee ka jawaaba cudur dilaaca maareynta xanuunkaas la falgala daaweeye bukaanada una diyaariya goobo nafbadbaadineed oo marka xanuunka iyo cudurdilaaca uu yimaado lagu maareeyo xaaladahaas sanadkii labada kun labaatan iyo afar oo dhan waxaa inoo timid afartan iyo sagaal caruur oo keliya balse sanadkan labada kun labaatan iyo shan gaar ahaan saddexdii bilo ugu dambeysay waxaa inoo timid afar boqol sagaashan iyo toddobo waxa ay ka imaadeen bukaanada gowractadu qaba degmooyin fara badan oo ka mid a soomaaliya waxaan diiwaan gelinay ilaa afartan degmo oo dalka oo dhan ah taasoo macnaheedu uu yahay cudur dilaacan inuu saameeyey waddanka oo dhan
dhawaanaya ahayd markii wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka soo saartay cudurkana digniino ku aadana